Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka ahaa qaranka ayaa soo xirayay kulanka bambaxa ah ee u dhexeeya ururada siyaasadda dalka iyo Guddiga Doorashooyinka. Waxaa madaxa goobjoog ahaa madaxda ururada siyaasadda dalka, siyaasiyiin, iyo madaxda doorashooyinka qaranka. Gudoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka Cabdikariin Axmed Xasan ayaa ka warramay soo xirista kulankan.
Waxaa noo suura gashay annagoo afar bilood ka yar jirna inaan diiwaan inaan bilaabno diiwaangelintii dadweynaha gobolka Banaadir. Geediga aan bilaabnay bishii Abriil shan iyo tobankeeda waxa aan ku soo xidhnay diiwaangelintii bishii Sebteembar soddonkeeda sanadka. Waxaan ku guda jirnaa qabanqaabadii iyo diyaargarowgii maalinta codeyd. Waxaa sharaf noo ah guddiga haddaan nahay in gambaliga aan u qaadanay inuu qalabka doorashada sameeyo inaan annaga u dirnay audit before aynan siinin contracting. Waa ku baaseen kadibna waxaan bilaabnay inay shaqadii bilaabno shaqada intii socotanana gambaligu wuxuu ku guuleystay iso standards oo dad yar ay haystaan sida hormuud iyo goolis annagoo mar walba ka fakerayna xaaladda dalka uu ku jiro iyo dalkan oo konton iyo lix sano ayna ka dhicin wax doorashaa waxa aanu dhegaysanay qaar ka mid ururada siyaasadda ee diiwaan gashan dalkeenna inay codsadeen in lagu sameeyo audit qalabka doorashada inaan maanta hayno lixdan iyo kow urur oo diiwaan gashan inaan hayno million people ku dhowaad oo ka diiwaan gashan gobolka banaadir dhammaan gobollada dalka oo dhan aan diiwaangelinta ka socotaa badankooda dhowr iyo afartan degmo ayay ka socotaa maanta diiwaangelinta waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan maalinka ay shirkadu soo bandhigi doonta reportka guud ee auditka ah ee noqdo public iyo televised qeybaha kala duwan ee bulshada oo dhan ay kasoo wada qeyb galaan insha allahu tacaala including ururada siyaasadda
Qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay ayaa soo dhaweeyey
runtii waan u mahad celinaynaa maanta anaga marka waxaan halkan u joognay mar kasta inaan observer ka noqono ama korjoogteen ka noqono howlaha guddiga iyo doorashooyinka golaha deegaanka ee la filaya dhowaan in la qabto marka runtii waa arrin muhiim u ah waddanka waana bogaadinaynaa haddaan nahay bulshada rayidka waxaan mar kasta qaadan doonnaa doorkeennii ah korjoogteen iyo observerska inaan election ka noqono aanan hubinno doorashada inay ku socoto sidii loogu talagalay doorashooyinka oo ah mid hufnaan ah oo muxuu ahay mid loo siman yahay ee dadka ka wada qayb qaadanayaan midii codkiisii la gaaro maxaa dhacay wixii kaloo dhan waxbaa ku waayey federaalaa la sheeg waxbaa ku waayey maamul goboleedaa la sheeg waxbaa ku waayey guddiga si gaara ugu mahad celinaan aad iyo aad boqolkiiba boqol waa mahadsantiinaan leeyahay waxaan aaminsanahay inaan codkayga helaayo inaan codkayga helaayo oo wan maan wanfoodaan ku helaayo maxaa dhacay aniga minoritidii waxaana dadka ugu tirada badan soomaaliya soomaaliya anaa ugu tira badan codkaygaana la arkaa insha allah biidni illaahi tacaala haddii la leeyahay jiirka iyo xeebaha ma soo qayb geli karo macnaa dhaqaala ma haysto waa maqlaayo dhaqaala ma haysto anaa ka dhaqaala inaan haysto inaan dad haysto inaan deegaan haysto insha allah biidni illaahi tacaala waa idin tusaa jiirka iyo xeebaha waxaan idin balan qaadaa inaan macnaha oo waddankan inaan madaxweyne ka noqdoba hore waa ugu qowey waddankan weliba guddiga markaan markaan aan anigu madaxweyne aan noqdo insha allah waxay noqonayaan wasiiradii iyo dadkii ugu wey ugu waweynaya ina shaqaynaya insha allah taas oo balan qaada haddii ilaahina waa ku faraxsanahay maanta waxaan sheegaya wax kale ma ogi guddiga doorashooyinka oo runtii dadaal badan ay muujiyeen waxqabad lagu qanci karana ay soo bandhigeen waana wax maanta runtii in la aqbalo mudan waayo wax allaala wixii procedure ee loo mari lahaa ama doorasho la qaban lahaa oo daah furan oo transparent ah ayaga dadaal dhankoodii way sameeyeen si kastaba muddooyinkii dambe guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waday dadaallo wax ku ool ah kuwaasi oo lagu gogol xaarayo doorashooyinka qaranka